أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu عalaykum وraxmat ullaahi وbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiisa taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah galgaduud ku dhowaad afartan askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo si weyn looga jebiyey maleeshiyaad kirdada oo maanta ka dhacay deegaan dhacabariga wilaayadaasi mujaahidiinta oo allaha fadligii jilbaha u asay maleeshiyaadka cadowga iyo fagaarihii lagu dagaalamay oo bilqan bakhtiyada murtadiinta waxaad caawa faafreebka ku maqli doontaan war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo lagu faahfaahinayo weerarkaasi qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kenya dhulalka muslimiinta oo xoogga ku haysta xukuumadda kaafirda kenya oo ku sii kordhaya weerarada halyeynimo dagaallo toos qaraxyo iyo kamaa-in siyaabo kala duwan uga dhacay gobollada wajeer iyo mandheera warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebku waxaa ka mid ah caawa maraykanka oo sheegay inay korortay awoodda mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihada bariga afrika walaacna ka muujiyey bixitaanka ciidanka xabashida ee soomaaliya kooxda gurguurta oo sheegtay inay dalka imaan doonaan mas-uuliyiin masaari ah oo boob dhaqaale u socda waxaan sidoo kale caawa faafreebka idinkugu hayaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo golaha dhaqanka wilaayadaasi oo lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan gedo bayaan laga soo saaray kulanka iyo kelimaad laga jeediyey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaasi xubnihii hadalhaynta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaashiina kale ay naga dhegaysan karaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى andalus bodcast waa barnaamij toddobaadle ah oo aad ku dhagaysan doontaan
wuxuu ku andacooday inaad uga baxdeen ballamo aad la gasheen maxaa arrinkaa ka jira نريد لراية التوحيد أن تبقى waa fadhiyo furan iyo falanqayn fariid ah oo aan ku soo gudbin doonno sooyaalkii laga soo gudbay iyo saadaasha mustaqbalka insha allah dadka wixii fikrad ay ku fur- furi kareen waa ku furfureen wixii dhaqaala siin kareen oo dhaqaala ku furfuri kareen waa ku furfureen furfur bay ka- bay adeegsadeen
waa taariikh laga run sheegayo iyo tagto ay ku warinayaan dadkii goobjoogga u ahaa markii axmed midoobe dhoobley ka baxay ee laga ceeriyey oo axmed midoobe soo raacay kenyaati dad baa berigaas axmed midoobe inuu gaal yahay u caddaatay dadna axmed midoobe waa laga aslubaysanaya waa la fiirinayay inuu shaytaan yahay murtad yahay waa u caddaatay
waa faaqidaad xaqiiqo ah waaqicuna uu marag ka yahay
waxay dhahan aaminsan waxaa tidhahan badda dooni buu raacay dhaha baabuur buu qaatay oo berigu maray dhaha dayaarad tigir buu goostay oo wuu duulay dhaha saddexdaa miduu kaalay saddex bilood baa la baadhayay sirdoonkooda gaalada iyo kooda haddee wax is- isla hayaan faani maayo fadliga allah iskale laakiin وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا من marna waa aqoon kororsi iyo astaan laga helayo khibrad iyo waayo aragnimo xeel dheer luqadda carabin waa luqatu diin waa waxaa rabaa markii dadka luqad la barayo in diintii lasoo dhexgeliyo qur-aankii axaadiistii kalaamkii salafka in lasoo dhexgeliyo marka haddaan kuu soo koobo بسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة andalus bodkast waxaa toddobaad walba subaxa khamiista ah marka ay saacaddu tahay sagaalka e m subaxnimo ka dhegaysan doontaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus dhegaystayaasheenna dalka iyo dibaddana waxay andalus bodkast ka dhegaysan doonaan meel walba oo ay ka dhegaystaan boodkastiyada caalamiga ah halkaas oo ay naga heli doonaan insha allah نجد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن
waa hagaag dhegaystayaal sida aad maqlayseen caawa idaacadda islaamiga andalus waxay iclaamisay inay bilowday bodkast haddaba muxuu yahay bodkast waxaa ila fadhiya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani cabdulqaadir muxuu yahay aaladdan caawa la iclaamiyey aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiiro waa sax idaacadda islaamiga ah ee al'andalus ayaa waxa ay caawa iclaamisay waxaa la yidhaahdo bodkast marka aynu sharaxno bodkast waxaad ka soo qaadaa sida barnaamij maqal oo casri ah oo la mid ah raadiyaha laakiin leh isbeddel waxaad dhegaysan kartaa wakhti kasta iyo meel kasta oo aad joogto bashir haddii aan si kale u sharaxo warbaahintu waxa ay soo martay maraaxiil kala duwan sida joornaal idaacad t v hadda waxa ay gaartay heer qofka warbaahintii oo dhan uu ku haysto moobeelka uu isticmaalo awoodda ugu badan ee uu qaatay muuqaal iyo qoraal waxaa meesha ka baxay majaalkii maqalka marka bashiirow ee fekerka bodkast marka wuxuu majaal xoogan siiyey qaybtii maqalka waxaa laga sii daayaa barnaamijyo iyo mowduucyo looga hadlo arrimo kala duwan sida siyaasadda caafimaadka waxbarashada akhbaarta iyo qisaska waan gartay halkee laga dhegaysanayaa ma websayt gaar ah mise baraha bulshada kale waa su'aal muhiima bashiirow wuxuu leeyahay ablication gaar ah oo loogu talagalay in laga dhegaysto kuwaas oo qof waliba oo bodkast furanaya siinaya fursad uu halkaas uga samaysan karo akawnta ama xisaab uu ku faafin karo risaaladiisa waxaa ka mid a goobaha caanka ah ee laga dhegaysan karo apple costos r s s bodbin samsung iyo kuwo kale idaacadda al andalus waxay dhegaystayaasheedu u fududaysay in ay barnaamijyada warbixinnada taxanayaasha dhegaysiga ee ugu talagashay bodkastigeeda ka dhegaystaan inta badan goobaha laga dhegaysto bodkastiyada waxaana lagaaga baahan yahay in aad sabskraib garayso barta aynu ku leenahay aaladahaas bashiirow waxaa kaloo bodkastiga laga dhegaysan karaa qayb ka mid ah websaytyada oo taxanayaashaas loo gaar yeelay tusaale ahaan bodkastiga idaacadda andalus waxay dadka muslimiinta caalamka kala socon karaan websaytekeena fafreb info marka bodkastiga waxaad ka dhegaysan kartaa taleefankaaga tabletkaaga ama kombyuutarkaaga waana lacag la'aan oo uma baahna in aad qarash isku diiwaangelisid waxaana kuu sahlan inaad ka dhegaysato qanaadka aad rabto sida andalus adigoo sariirta jiifa wakhtigaaga hurdada ka hor ama wakhti kasta oo aad firaaqa leedahay marka bashiirow haddaan soo koobo bodkastis waa aaladaha hadda adduunka loogu jecel yahay looguna xiiseeyo iyadoo qof waliba uu isku xiri karo bodkastiga ka hadlo mowduuca uu markaas xiisaynayo haddaba idaacadda andalus waxyaabaha ay ugu talagashay bodkastigan waxaa ka mid ah akhbaar ay heli doonaan dhegaystayaasheeda oo ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo barnaamijyo xiise leh oo isugu jira falanqayn taariikh iyo axdaad soo martay dunida barnaamijka ugu horeeyana berito ayay baahin doontaa insha allah
aad buu umahadsan yahay walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ayuu kaasi ahaa oo caawa sharxaad inaga siinayey aaladda bodkast oo ay iclaamisay idaacadda islaamiga andalus الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal markan dagaallo culus ayaa maanta ka dhacay deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaaladaasi waxaa inoo soo koobaya war-saxaafadeedka walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari haye bukhaari murtadiinta oo lagu jebiyey weerar ka dhacay ceeldheer saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijiri lix iyo tobanka oktoobar laba kun iyo afar iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah weerar qorshaysan ku beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo cadowtooyo ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka gariile ee hoostaga degmada ceeldheer halkaas oo ay cadowga murtadiinta ah ku dhibaateynayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacayay dhulka daaqa ah ee ay xoolodhaqatadu ku nooshahay dagaal xooggan kadib allaah ayaa jebiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii markii hore ay ka soo duuleen waxaa inta aan xaqiijinay dagaalka lagu dilay toddoba iyo toban murtad kuwaas oo laba-iyo toban ka mid ah ay cadowga uga carareen goobta dagaalka halka dhaawucuna uu gaarayo kow iyo labaatan askari khasaaraha cadowga intaas waa uu ka badan karaa iyadoo xogtu ay weli tahay mid horu dhaca mujaahidiinta ayaa sidoo kale allah fadligiis dagaalka ku soo qaniimaystay hub iyo rasaas cadowga uu ka cararay weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo xidhiir ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka fulinayeen deegaano dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhilif u ah ka wadeen colaado ashahadaladirirnimo ah oo looga soo horjeedo ku dhaqanka shareecada islaamka allaah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta ah jab iyo guuldarrana dhaxal siiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ee difaacaya diinta allaah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaas oo uu allaah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ee allaah keliya u sugnaanayso allah waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareeb kurarka markana maraykanka ayaa sheegay inay korortay awoodda mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada bariga afrika isagoon dhinac kale walaac ka muujiyey bixitaanka ciidanka xabashada itoobiya ee soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale kooxda gurgurta oo sheegtay inay dalkan imaan doonaan mas-uuliyiin masaari ah oo boob dhaqaale u socda waxaad ku maqlaysaan qodobadan xubinta hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen maahir maxamed oo alaab halkan ka soo jeediyay xubinta haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga mareegta waxay maanta daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan kasoo qaadanaynaa dagaallo si weyn loogu jabiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galguduud waxaa dagaaladaasi lagu dilay toddoba iyo toban askari oo murtadiin ah oo laba ka mid ah meydadkooda ay uga carareen goobta dagaalka halka shan baktina ay qaateen cadowga waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu dhaawacay kow iyo labaatan askari oo murtadiin ah oo dhaawacooda ay geeyeen degmada ceeldheer sidoo kale waxaa weeraradaasi allah fadligii lagu qanimaystay labaiyo toban qori oo murtadiintu ay goobta dagaalka uga carareen waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa maraykanka oo sheegay in ay korortay awoodda al-shabaab walaacna ka muujiyey bixitaanka ciidanka xabashida itoobiya ee soomaaliya xukuumadda washington ayaa sheegtay in cabsi ballaaran ay ka qabto in dadka ku biiraya sufuufta xarakada al-shabaab kuwaas oo doonaya in ay xabashida etoobiya dalkooda ka difaacdaan wargeyska wall street journal ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in mas-uuliyiin ameerikaana ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan taageerada dheeraadka ah ee al-shabaab ka heshay shacabka soomaaliyeed tan iyo markii uu muuse biixi dowladda etoobiya u saxiixay qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya maraykanka ayaa aaminsan in kumanaan qof oo soomaali ah ay ku biireen sufuufta shabaabulmujaahidiin iyaga oo aaminsan in shabaabku yihiin cidda keliya ee soomaalida ka difaacaysa shisheeyaha maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka waxay ka cabsi qabaan in iskudhaca siyaasadeed ee muqdisho iyo adis ababa uu fursad weyn u noqdo al-shabaab waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa kooxda gurguurte oo sheegtay inay dalka iman doonaan mas-uuliyiin masaari ah oo boob dhaqaale u socda wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda qorsheynta kooxda hiddada soomaaliya murtad maxamuud beena beene ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay muqdisho kusoo dhoweyn doonaan wasiirka dekedaha dowladda riddada masar iyo xubno kale oo ka socda dowladdaasi murtad beena beene ayaa sheegay in wasiirkaasi oo lagu magacaabo kaamil al wasiir iyo xubnaha shirkad weyn oo masar laga leeyahay ay kasoo degi doonaan garoonka caalamiga ah ee muqdisho halkaas oo ay kala shaqayn doonaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen shirkadaha boobka dhaqaale ka wada dalkan soomaaliya beena beene ayaa tilmaamay in xubnaha shirkadda masar iyo wasiirkooda sida uu hadalka u dhigay ay maalgashan doonaan qaybo ka mid a dekedaha soomaaliya inkastoo uusan xusin dekedaha lagu wareejin doono kooxda riddada soomaaliya ayaa dowladaha qaybta ka ah duulaanka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa ku wareejisay ilaha dhaqaale ee ugu weyn soomaaliya wuxuuna wasiirkan murtadka sheegay in dowladda riddada ah ee qatar ay qayb ka tahay dowladihii ugu dambeeyey ee ay heshiisyada sharci darada ah kula galeen boobka khayraadka ka buuxa badda iyo bariga soomaaliya halkaasna uu tagay wasiirka koowaad ee dowladda riddada murtad xamse cabdi barre qatar ayay heshiis kula soo galeen in ay baaris ku samayso baloogyada shidaal ee ku jira qaybo ka mid a soomaaliya sidaba uu ka dhawaajiyey wasiirka batroolka riddada murtad cabdirasaaq cumar maxamed waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ruushka oo duqeymo ka fuliyey gudaha dalka ukrain ciidamada ruushka ayaa duqeyn ku garaacay mid ka mid ah magaalooyinka dhaca xadka dalalka ruushka iyo ukrain oo uu dagaalkoodu galay in ka badan laba sano oo xiriira magaalada mikolaif ayaa la kulantay weerar duqeyn madaafiicda goobta ah waxaana duqeyntu ay dhalisay waxyeelo isugu jirta dhimasho dhaawac iyo burbur inta la xaqiijiyay waxaa duqeynta ku dhintay haweeney ukrain ah halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan lix iyo toban ruux kuwaas oo heerarka dhaawacyadoodu ay kala duwan yihiin waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd in kooxda riddada soomaaliya maalmo kadib ay qiratay in uu fashil kusoo gebagaboobay een shirkii magaalada muqdisho uga socday een madaxda murtadiinta iyo kuwa maamul goboleedyada ee ashaadala dirirka ah een xafiiska murtad xamse cabdi bare ayaa galabta faafiyey in shirka waxay ugu yaraan golaha wadatashiga qaran uu fashilmay islamarkaana muddeeyey wakhti kale oo ay dib isugu soo laaban doonaan waxaana war-saxaafadeedkaasi aan lagu xusin oo xukuumadda riddada ah ay qarisay waxa keenay fashilka shirkaasi iyadoo la wada ogyahay in shirkaasi uu fashilmay kadib markii uu isaga baxay murtad axmed madoobe horeyna uu uga maqnaa murtad siciid cabdulaahi deni arrimaha la isku haysana ay yihiin muddo kororsiga ee ay doonayso xukuumadda riddada ee murtad gurguurte xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waay nagaynta aad buu umahadsanyaen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasii ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dhexe ee faafareebka ayaan isla soo gaarin dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda maalinkii saddex boqol toddobaatan iyo lixaad ayay waxa ay cudwaan ka dhanaa shacabka reer filistiin ka wadaan magaalada khaza halkaasoo ay ku dileen kumanaan ruux kuna dhaawaceen kumanaan kale saacadihii lasoo dhaafay warbaahintu waxa ay soo warisay in ilaa toddoba iyo toban ruux siyaabo kala duwan loogu dilay duqaymo ka dhacay magaalada khaza tan iyo maanta oo arbaca ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay sahaynada ay qidaaca ka geysteen ilaa lix majsaro oo lagu dilay lixdan iyo shan ruux halkay ku dhaawacmeen boqol iyo afartan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun afar boqol iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo sagaal kun boqol konton iyo saddex kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen in weerar ay la beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka wax burburye ee ciidanka sahaynada kaas oo ku sugnaa mandiqada jabaaliya sidoo kale waxa ay sheegeen inay beegsadeen ciidamo yahuud ah oo lugeynayey khasaare isugu jira dhimasho dhaawacna ay gaareen dhinaca koonfurta kooxaha muqaawamadu waxa ay beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka cagafcagafyada nuuca milatarigu uu isticmaalo waxaana lala helay qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay weerarada ay fuliyeen waxaa ka mid ah weerar kamiin ah oo lagu beegsaday saddex ka mid ah taangiyada ciidanka sahaynada si gaar ah nuuca loo yaqaano meerkaafaha ciidanka sahaynada dhankiisa waxa uu sheegay in afar kun siddeed boqol sagaashan iyo shan isugu jirta askar iyo saraakiil ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo toddobadii oktoobar kuwaasoo toddoba boqol iyo toddoba iyo labaatan ka mid ah ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa halis ah xubintii aan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wilaayada islaamiga ee gedo kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee gedo iyo golaha dhaqanka wilaayadaas ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan waxaa barbar socday dowro socotay muddo toddoba maalin ayna odayaasha dhaqanka ku dooranayeen afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee gedo waxaana loo doortay nabadoon xasan cismaan biixi gebagabada kulanka waxaa madasha laga akhriyey bayaan ay soo saareen waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee gedo waxaana goobta ka akhriyey afhayeenka cusub ee odayaasha dhaqanka wilaayada gedo nabadoon xasan cismaan biixi ujeedo caddayn bayaan ka soo baxay golaha noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka walaayada gedo walaayada islaamiga ah gado waxay dooro socotay toddoba maalmood u qabatay golaha noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada dooradaas oo ay barbar socotay shirar iyo kulamo looga arrinsanayay arrimo muhiim ah shirkaas oo socday muddada aan kor ku soo xusnay waxaa ka soo baxay qodobadan soo socdo kow goluhu waxay doorteen afhayeen ku hadla afka golaha labo goluhu waxay si buuxda u taageerayaan ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka hergelay walaayaadka islaamka saddex goluhu waxay isla qaateen la dagaalanka gaalada iyo murjidiinta insha allah afar goluhu waxay marnaba aqbali doonin wax aan ahayn ku dhaqanka shareecada allah shan goluhu waxay ugu baaqayaan dhalinyarada muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa gobolka inay buuxiyaan furimaha jihaadka lix goluhu waxay isku dhaarsadeen garab istaagga jihaadka ka socdo bariga afrika naf iyo maalba insha allah toddobo goluhu waxaysan aqbali doonin qaadashada badda iyo biriga soomaaliyeed siddeed goluhu waxay baaq towbadkeen ah u dirayaan dhallinyarada ku jirta safka cadowga sagaal goluhu waxay ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaan inay iska difaacaan cadowga ku soo duulay diintooda iyo dalkooda toban goluhu waxay ka soo horjeedaan xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanada kow iyo toban goluhu waxay ku baaqayaan joojinta qulqulka qaxootiga dadkuna iimaansadaan diintooda iyo dalkooda laba iyo toban goluhu waxay ku baaqayaan in laga hortago daroogada naafaysay dhallinyarada soomaaliyeed saddex iyo toban goluhu waxay si buuxda u soo dhoweynayaan kana qayb qaadan doonaan gaarsiinta iyo fulinta qodobadii xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rishaad oo ay ku dhawaaqday walaayada insha allah ugu dambayn goluhu waxay mahad celin ballaaran u jeedinayaan allaah mahad allah kadib sidoo kale waxay u mahad celinayaan walaalaha xarakatu shabaabul mujaahidiin gaar ahaan walaayada islaamiga ah ee gado sidoo kale gooluhu waxay u mahad celinayaan marti sharafta kala duwan ee nagala soo qaybgashay shirkan iyo xafladdan taariikhiga ah intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiin walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacd yaquulu allahu caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqunuu allaha wاlrasuul wataquunuu amaanaatikum waantum taclamuun waqaala jala wacalaa ina caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kaana daluuman jahuula ikhwata liimaan kelimadda aan raba inaan idhaahdo oo aan wax ka idhaahdo waa ammaanada maadaama nuqbadu ay yihiin mas-uuliyiin xag ilaahay subxaanahu watacaala iyo xag ummadda ay mas-uulka ka yihiin intaba si guud ahaaneydna ummadda dhan muslimiinta ah cid kastoo xil haysa ama mas-uuliyad haysa ay aayadahaasi u taabanayaan allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay war kuwii ilaahay iyo rasuulkiisii rumeeyow ha khiyaanina ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ha khiyaanina ammaanadiinna adinkoo ogsoonoo ku cilmila arrintaa iyada allah tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay samaawaadkii iyo dhulalkii iyo buurihii ayaan u bandhignay ammaanadii waana diideen inay xambaaraan wa ashfaqna minhaa way ka baqeen inay xambaaraan oo mas-uuliyaddaas iyada ay qaataan wa xamalaha alinsaan insaankiibaa qaatoo xambaartay innahu kaana daluuman jahuula markuu insaanka xambaaranayay ammaanada ayada ah wuxuu ahaa daalimun linafsihi mid naftiisa dulminayay jaahilna ka ah waxa uu xambaaray culayskaa iyo maaragtay maxaan ku rahdaa dheefta ku jirta labadaba isagoo ka jaahil ah waxaa ka mid ah ammaanadu xifdul asraar asraarta inuu qofka xifdiyo oo u ilaaliyaa ka mid ah waxaa hadalkayda ku soo ganaanayaa ilaahay subxaanahu watacaala ha idin kaalmeeyo xilka iyo mas-uuliyadda aada haysaan kuwa gutana allah idinka dhigo qofkana hadduu xilka uu hayo gudan waayo ama garan waayo yacni wax walba waxa ugu daran xilka aad haysa inaad garan weydo xilkan aad haysa muxuu yahay horta ma maslaxadaada ma maslaxatulumma haddii aad kala saari weydo maslaxadaada ay ka badato maslaxadii ummadda iyo wixii ummadda aad u haysay iyo diinta ilaahay aakhiradaada ha ku seegeen isdaba qabo oo maaragtay maxaan ku rahdaa waxaad samaysaa iska dhiib xilkaa isaga ummadda haddaadan ayagii xukumi karin oodan maamuli karin oo ilaahay diinkiisii aadan ku maamuli karin adoo u rifqinaya oo u dhimrinaya oo u naseexaynaya oo maaragtay maxaan ku rahdaa yacni maaragtay maxaan ku rahdaa sidii diinta ilaahay ay ku sifaysnayd nabiga calayhi salaatu wasalaam kaga daynaya haddaadan samayn karin aayaro gamina maaragtay maxaan ku rahdaa ku dambaabayna iska dhiib ciddii kaloo u dhiibanaya ha u dhiibteen waxaa lagaa rabaa marka inaad ummaddiina anfacdid diinta ilaahayna anfacdid ood ummadda ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacday taasaa macnaha maarata mas-uuliyaddu aa tahay haddaad garan weydo waxa weye adna waa dambaabi ummaddana waa kugu dambaabi dadka aad ku xidhan taho maarata maxaan ku rahdaa diintii u taaganna waa maarata maxaan ku rahdaa waa dayacaysaa idan marka waxaan leeyahay ammaanadaasi kuwa fahma allah idinka dhiga kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaalmeeyana allah idinka dhiga towfiiqdana allah idin waafajiyey sawaabta allah idinku duwa sadaadka allah nagu wada duwa xaqa allahna tusee xaq inuu yahayna allah noo tusiyo kuwii ku intifaaca allah naga dhiga baadilka kuwii arka inuu baadil yahay allah naga dhiga inuu xaqdarra yahayna allahna tuso kuwii ka fogaada allah naga dhiga wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubno kala duwan ayaa goobta ka hadla waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى ينمى نغانا اللهي نعم كان ونرحد بالله النسي الله سنمى نغانا ثانيا may kale ang mahadnagaane walaayada islaamiga gedo amiirkeenna sheekh abuluqmaan iyo makaatiibtiisa jasaahumullahu khayra lana juhdiga iyo dadaalka iyo horumarka ummadda muslimiinta gobolka ka dadaalhayn sababtee yaan ka mahadnagaana intaas ka bacda walaalayaal bayaanka oo ha ku bahi odayaasha ku dhaganka shareecada islaamka iyo macnaha ha dhowaayana iyo taageerana may weelay bayaankaas bayaan ummadda muslimiinta anfa'ow bayaan ummadda muslimiinta anfa'ow ku dhaganka shareecada islaamku dastuur ma ah qawaanin ma ah waa sharci ilaahay odayaasha macnaha go'aamada iyo xukubahi waa sharci ilaahay kitaabullaahi wa sunna intaasa ka kooban yihi may kale lanaa si guud ahaan muslimiinta anka baagane ini ilaahay kitaabshay iliin suruma ini kitaabka ilaahay liin suruma la difaca naf iyo maalna la garab istaaga marka maylanaasi guud ahaan dadka muslimiinta soomaaliyeed in arrinkaas ka buraarigan nimankaas ina macnaha nhayna oo isla arrin islaaxiyaana bal iin ardada fasaadiyaan ina ka xisaabtaman ina ka xisaabtaman oo liin surum kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aalaa in la difaca naf iyo maalna la garab istaaga taasa ka booriyaan muslimiinta meel kasto yo rogan meel kasto yo rogan dal iyo dibid meel kasto yo rogan in ilaahay subxaana wa taala kitaabshay garab surmaan ka booriyaana haddii uuna ana odayaalka ku dhaganka shareecada islaamka ee walaayada islaamiga gedo taasa ka booriyaan muslimiinta maylana marka gaalada xunta eh ama murtadiinta macnaha hor socota wallaahi walaa isin wadang manoo suurta galaayan wallaahi ardul islaam ardan manoo suurta galaayan waxyaabaha isin wadang manoo suurta galaayan waa ardul islaam ma aqbalaana mana aqbalaana laa wallaahi waxyaabaha oo macnaha gaalada gee ka wada allahu akbar allahu akbar ma aqbalaana maana aqbala doogna mana an fadhiyaana ilaahay idin shay in una surugna naf i maal in una surugna dagaal an surugna cadowga ilaahay isku dhiciina goob kasta isroogna weerarno mana diyaarangana biidnillaahi baari allahu akbar dadka muslimiinta wallaahi ciyaar ciyaar mataalmeeluntan eh war kitaabkeena oo sharaftun leh kalaamu rabbulcaalamiin ka qoran kalaamu rabbulcaalamiin ya gaalaha ka duuli inuuna fadhiina oo isku aagno isku waraabno macnaha inshaa jaasjaasna laa wallaahi laa wallaahi muslimiinta lan yar in lan wiin in fadhiga laku staaga la suruma ilaahay kitaabshii la difca taasa meel kastay roonka buraarijaana uniinama in surugnaa ilaahay idin shay lakubilaawo sacadun tilaabo dagaala qaadana هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إلهي سبحانه وتعالى يمهد اسكو الله allihii noo weelay dad muslimiin ah nawaafijay nimcooyinshay ha anka khayr badan nimatul islaam waliimaan allahaasaa mahadda kunjaar isku leh uma markaas kadib ma in maxad eliyaane waaligeen walaayada sheekh luqmaan wajazaakum allahu khayr yallena runtii juhdi iyo dadaal badan uskabiinu qabada yo kulunkun ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka suurta geliyey tiyeedahayti markan may liinbaahinyaa inta kale may maxad iskulaha tuma markaas kadib xarakatul shabaab walmujaahidiin oo hadafka kowta horo niindejiidii dadka muslimiinta ee mujaahidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qaluubtiyoo ka abuuray markaas kadib juhdi iyo dadaal badan biyeen haddana geeka horumarkun ilaahay subxaanahu wa tacaalana waafajiyey intaas ka bacdi haddii uun ena nuqabada gobolka gedo unu ka hadalaana afka ku dhaqanka shareecada islaamka unu ka hadalaana may baa runtii ii taan dhawaayane bayaan oo xaraka shabaab almujaahidiin yaad hag ortim eh bayaankaas may hag ornay un oo ku dhaqanka shareecada islaamka hag ornay odayaashii dhaqanka gobolka gedo iyo bayaankaas hag orode walaalaha mujaahidiintana nii garab teeganaayeen mayna lijeeda mujaahidiinta ma hag orna ummadda inta badan ma erhaase walaa dadka akhriyaayaan wallahan qori waa erhaayaan taasa lijeeda marka haddii un enne bulshadii gobolka gedo haddii dhalinyaro enne haddii odayaal un enne haddii gabroogikaan muslimaadka hay un mas-uuliyiinta ku hay un enne may diyaaran ennaa ini cadowka meel kasta usilahaada una la dagaalan naf imaal un kabiin unina may ogaanay haddii un enne dadka muslimiinta ah gobolka gedo ka nool un enne may ogaanay horna ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka waajib waalay waana xasuusanay haddana qaadanay in marban qaada doogna gaal wadan shay xukutabi diin shay dafaacaw talihiisunan qaada doogna xukun shaynan qaada doogna diyaar min yihiniya allahu akbar marka may golaha adda hortay fadhi inka baaqay walaalayaal ballan iyo axdi qaadni islaamka ballan iyo axdi ku qaadni mujaahidiinta ballan iyo axdi ku qaadni in ballanti un oofini diyaar min yihiniya dhinac kastoo yeedalati un oofini diyaar min yihiniya insha allahu walaalaha mujaahidiinta maylana macaginga enaasin garab surugna meel kastoo osan roogtaan idhiidisan ka sabaro haytaan ogna may ogna dhaxantii dhalmaanyada isan ka sabaro haytaan ogna may ogna xaasiskin isan baahantiin inay sabar isan ka roogtaan ana unin intii saacadun ku bilaawatay in ku horreytiba may ilaahayna ku ballan qaadnay waan isinka garab teegagnaa sida isan rabaadkan ka jartaan naftaan iyo maalkan yasin la garab teegan inta kale may naftay itan walaalahan dardaarmay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku obsan geekun ilaahay subxaana wa tacaala mayna waafijiyey ini mujaahidiin un garab unnaqan oo ilaahay subxaana wa tacaala aayadii walaalku is arkayay walagad akhada allahu miithaaqa uslahay walaa safadii ilaahay subxaana wa tacaala uska tilmaamay in safadii saxaabadii ilaahay subxaana wa tacaala iritiyo una teegan dhammaystirkanii dhamman ilaahay ha ku tuugan insha allahu inii sakhar dadka walaalahana maylana oo nuqabada ee hortaana fadhiyoona mayla dardaarmaane unina geeka un infaaquna aruurin tiyadahaytin ilaahay subxaana wa tacaalana waafaji ilaahayna mayle wa intuu iduu nimatallaahi laa tusuuha yallay nimcadaas ilaahay subxaana wa tacaala aan ku shukriin walaalaha dardaarme والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أولا إلهي بقى مهاسن إلهي إنه سورة قلية حفلة دان قيمها بدن ما هذا الله كدب وها مهاسن ولا يدا قولك لقمان أبو أنس أو اسكو سوق الغاليي جهد بدن كبحيي إن أي سورة قشو إن دورة إنت كدب وحان dhammaystireen aan u taageernay oon u soo qornay bayaankii ka soo baxay noqobada gobolka gedo dhammaan waa taageersannahay waana ayiidsannahay insha allaahu waana ku shaqayn doonaa wax badan baan isla soo qaadnay oo bayaan ku qornaa waxaa ka mid ah qaxootiga qulqulaya waxaa ka mid ah maaragtay bee-ada iyo xaalifinta dhirta waxaa ka mid ah dhammaan inaan qaadano in aan la dagaalno cadowga alle waxaa weeye waa baaq niman dhallinyaro ah oo inta baxa murtidiinta qorto waxaan ugu baaqayaa odayaasha wiilashaa dhalay dhammaan waxaa weeye meesha ay u socdaan annagaa u socon insha allahu oo tegi doono meesha gaalada hadda ay u tegayaan magaalada ay aadayaan annagaa u socon carruurtiinna ka ceshado gaalnimada ka ceshado haddii uu inka baxsadana ka daba taga oo soo ceshada markaasaa markaad ka daba tagtaana waxaan u raadinaynaa inaan shafeeco u raadino arrintaas baaqaasna waa ku darayaa waxaan taageersannahay bayaankii ka soo baxay nuqubada gobolka gedo waana ku shaqaynaynaa insha allahu waana garab istaagannahay insha allahu waxaana rajaynaynaa inaan mar dhow ka mari dhalino wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa xafladaasi soo xiray sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية إلهي سبحانه وتعالى أيان مهد علينا جل جلاله إلهي نوغلي نعمويك أن لكوبي كرين أي أوه رئيسة نمعة الإسلام والإيمان الحمد لله ثم الحمد لله أنت أكذب مرات وحان مهد علينا يا علمدي ku bixinaysay daruusta culammadaas ilaahi subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo mar labaad waxaanu mahadcelinaynaa odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka nuqubada guud ahaan ayagoo waxaa weeyaan dhaxalkii ilaahay uu u dhiibay nabigiisa maxamed calayhi salaatu wasalaam dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka dhaxleen culummadii cilmiga ay ka qaateen ayagoo wax ka qaatay waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran intaa kadib ikhwaani waxaad aheedeen rag bayaan soo saaray adinkoo waxaa weeyaan ka turjumayo qabaa'iladii aad maamulayseen warkiinan waanu maqlaynaa waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran arrinka halkaa aad ka akhriseen oo aad isku dhaarsateen oo ah kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala in la dufaaco waa wixii laydinka sugaayey waxaad ballan qaadeen inaad ugu baaqaysaan dhallinyarada oad beelaha xukuntaan ka soo jeedo inay buuxiyaan saaxada jihaad waanu idinka filaynaa insha allahu tacaala inaad ka rusheegi doontaan waxaanu ayadaynaa oon sii boorinaynaa inaad dhallinyarada maanta odayaasha u tihiin aad saaxada jihaadka keentaan oo kulankan kiisa kale hadduu ilaahay nolol nagu gaarsiiyo ninka ugu yar asagoo sariyo hogaaminayo saaxada jihaadka uu geeyo haddii aan sheeganay ama waxaa weya hub aan garwaaxaysanay ama aanu qaadanay kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacala inaan dufaacno cadow baan leenahay cadowgaa marka maxaa loo baahan yahay muslimiinta maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa sabar ayaga way soo duuleen dalay la heena inay ku soo duuleen wayna sabrayaan annagaa nala ka rabaa muslimiina inaan sabarka aan ka badinno sabar taxamul dulqaad adkaysi ayaa nala ka rabaa sabarkaas waan dadaarmaynaa insha allahu tacaala cadowgan horarka ee soo duulay inaan ku sabarno wiilasha mujaahidiinta waxaa weeyaan saaxada hore ku sugan inaan difaaca la galno annagoo odayaal ah oo waxaa weeyaan garkeenna maanta cirro ay saaran tahay inayna arkaan raggii mujaahidiinta ahay oo cadowga horarka hor taagnaa annagoo garabkooda taagan inayna arkaan insha allahu tacaala waanu rajaynaynaa odayaashu sidayba hore u ballan qaadeen inay waxaa weeyaan saaxada ay tagaan wiilasha mujaahidiintana ay garab istaagaan waan idinka rajaynaynaa horena waa garab istaagi jirteen waxaa kaloo dadaarmaynaa ammaanada ilaahay uuna saaray oon maanta waxaa weeyaan ummadda aan ka qaadnay horteeda buurahana ay diideen jibaalaha iyo waxaa weeyaan dhulka iyo samada intaba ay diideen annaga nagulama shaqeeyey inaan ka rus sheegno mas-uuliyadaas ayada ammaanadaas inaan ka rus sheegno ee aan gudano si daacad ay ku jirto ilaahay ka cabsi cabsi alla subxaanahu wa tacaala ay ku jirto inaan gudano inaan mid waxaa weeyaan geesi ah geesinimadiisa aan ugu baqin inaan ammaanada gudano ammaanadaas waxay naga saaran tahay ugu horeeyo bulshada aan maamulayno ina waxaa weeyaan ufoqooda diineed sidaan kor ugu soo qaadi lahayn maantana uu ka muuqdo qabaa'ilada tanaafus fara badan oo nin weliba qabiilkiisa uu isuxulduubanayo in uu ka dhigo dad waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa barto taana way muuqataa waanu boorinaynaa waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran qadiyadaas ayadana ammaanadeeda in la dareemo nabadoonnadii baanu nahay qadiyadaas ayadan waxaanu dadaarmaynaa nin weliba qabiilkiisa inuu u istaago siduu jahli uu dulqaadi lahaa maantana nicimka aan haysanno iyo culummada iyo wakhtiga aan haysanno aan ka faa'iidaysanno waa dadaarmaynaa insha allahu tacaala waxaa jiri doona maanta hadduu ilaahay abaadul ogolaada subxaanahu wa tacaala abaalmarin waxa ugu horreeyo oo qabaa'ilada la amray in ay qabaa'iladooda diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala gaarsiiyaan maalkoodana ku gaarsiiyaan waxaa ugu horreeyey qabiilkii koowaad oo maalkiisa iyo waxaa weeyaan iyo maskaxdiisa inta jimciyey qabiilkiisa dowra diinay u qabtay boqol iyo dhowr qof ay ka faa'iidaysatay qabiilkii ugu horreeyey waxay ahaayeen qabiilka reesiyaad oo naqiibka hogaaminayey ninka labaad oo aan abaalmarinayna waxaa weeyaan walaayada xarka shabaal mujaahidiin waxay kula ballantay inay bixiyaan hub ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala lagu dufaacayo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa lagu nuusraynayo ayaa waxay qaadatay beesha sado xarakada ballan bay ka qaaday ballantaas marka beesha way wada oofisay jazaakum allahu khayran dhammaan abaalmarin ay ku leeyihiin sidii waxaa weeyaan dadnimada ah oo waxaawaxaa weeyaan waa kaga mahad celinaynaa waxaa la yidhi gacal gacnimo wada gaartee waxaan rabnaa un ciddii ugu horreysay ee bismillaah tiray ee wixii looga talagelay sidii aheyd u keentay oo waxaa weeyaan maalintii koowaad ee ballanta la galay islamarka soo dedejisay ayaan rabnaa ayadana inaan sheegno beeshaasna waa beesha ree ogaasha ma arko weeyaan abaalmarinta saddexaad waxaa weeyaan infaaq fii sabiili illaah ee infaaqa kaalinta koowaad galay oo awaamirtii waxaa weeyaan labaatanka maalmood soo soo degdegay wuxuu ahaa beesha reer irdho jazaaka allahu khayra sheikhana soo istaag waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaalana uu ka dhiga mid ummadiisii wax u taro waxaanu rajaynaynaa hadduu ilaahayga awoodal ogolaa subxaana wa tacaala waxaan waa tanaafus diineed weeyaan cid kasta oo waxaa weeyaan tanaafuskan diineed ku hormartane dee abaal martay ilaah agtiisna way ka leedahay oo allah agtiisa jalla wacaala abaalmar bay ku leedahay ummadda islaamkane in la sheega ugu yar dee waxa kaloo fiya- faa'iidoo waxaa weeyaan raacayan waad arkaysiin waxaan idin dardaarmaynaa inaad khayrka u tartantaan waxaa weeyaan asaga waxaa weeyaan ma ogtahay maanta in badan ayaa waxaa loo bixinaya xoolaha baadila lagu bixi jiray maanta xoolaha maxaan ku bixinayna xaqan ku bixinayna macnaha in waxaa weeyaan xaqi aan ku tartanno tanaafus aan ku samayno xaggii dacwadii inaan ku tartanno qabiilkeena in dowladii waxaa weeyaan aan ku tartan siino jifi jifi in loo tartamo qabiil qabiil in loo tartamo si waxaa weeyaan dacwada beelaha guud ahaan ay u gaarto insha allahu tacaala kulankeenii wadatashiga diineed ahaa iyo dowladii isbarbar socotay intaas ayaan kusoo gabagabaysanaynaa hada wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobo xiisle aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu